بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حجني كتاب أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وعشر بقول إيه سقاشن يشن وحانا كشرحنا سقاشا بقول كنتن إيه ليه markuu sheikhu ka soo baxay aliimaanu bilqadar ruknigii lixaad oo uu soo caddeeyey masaa-ishii oo waxa weeye ka dhalanaysay ayuu kabacdi marka wuxuu u soo gudbay shucabul iimaan marka waxa uu yiri su-aasha boqol konton iyo lix kam shucabul iimaan meeqa weeye shucabul iimaan marka shucabul iimaan iyo arkaanul iimaan culummadu waxay yidhaahdeen waa isgudagelayaan shucabul iimaan baa gudaweyn marka arkaanul iimaan waxay ka mid yihiin shucabul iimaan arkaanta laftigoodu waxay ka mid yihiin shucabul iimaan marka waxa uu yidhi meeqay noqonayaan shucabul iimaan meequu ka qaybsamaa waxa uu yidhi marka uu u deliishaday jawaabta aayadda dheer oo fi suurati albaqara iyo xadiid jawaabta waxau yidhi qaala allahu tacaala laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqrib walaakina albira man aamana billaah nimankii yahuudda iyo nasaarada iyo ayaa qiblada waxay ula jeensan jireen salaada nasaaraduna waxay ula jeensan jireen qorax ka soo bax yahuudduna baytulmaqdis oo ay taqliidinayaan ee wax daliil iyo sharciya aysaasan qibladii ilaahay jideeyeyna waa diideen markaasaa waxaa lagu yidhi wanaaggu ma aha inaad u jeensataan qorax ka soo baxaya qoraxu dhace wanaaggu walaakina albira man aamana billaah walyowmi alaakhir waalmalaa'ikati waalkitaabi waalnabiyiina shantaasi waa arkaanul iimaan oo aynu soo sharaxnay aliimaanu bilqadar baa ka maqan marka aayadda horena waynu u soo marnay oo waxa weeye horay buu sheikhu inoogu keenay kabacdi baa aayadda waxaa lagu tiriyey acmaalu lbiri marka aayaddu waxay sheegtay shantaasi waa arkaanuliimaan labana waa arkaanulislaam oo waa iqaamu salaa wa iitaau zakaa oo imaan doonta sideed kale oo waxay tirisay acmaalulbiriya waxaa ka mida markaa wa aata almaala calaa xubbihi dawi lqurbaa walyataama walmasaakiina wabni sabiil wasaa'iliina wafi riqaabi waa qofka maalkiisii siinaya wanaaggu iyo birigu maalkiisii buu bixinayaa isaga oo jecel maalkiisii ayuu haddana bixinayaa oo qaraabada siinayaa oo masaakiinta siinayaa oo kuwa safarka ah oo ibnu sabiilka siinayaa oo kan weydiisanaya siinaya wa fi riqaabi ay fii fakki riqaab addoommadana wuu ku xoraynayaa kabacdi marka intaa marka la sheega waxalay wa aqaama asalaata wa aata azakaata waa labadaasina waa arkaanu lislaam iqaamatu asalaa wa itaa zakaa halkaa markaa arkaantii toddobaa la sheegay intan kalena waa acmaalul biri sideedda soo hartay kabacda le walmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu kuwa ballanta oofinaya weeye marka ay ballanta qaadaan idaa caahaduu waasaabiriina fi lba'saa'i waaddaraa'i wa xiina alba'si waa kuwa ku sabraya waasaabiriina fi lba'saa faqriga iyo dhibaatada wasaabiriina fi lba'saa'i waaddaraa addaraana waa xanuunka iyo dhibaatada waxiina alba'si waa kuwa jihaadka iyo dagaalka ku sabraya fi lba'saai wadaraa'i waxiina alba'si ilahi waxa yihi ulaa'ika aladiina sadaquu wa ulaa'ika hum lmuttaquun kuwaa weeye kuwa ka run sheegay iimaankooda waana kuwa alla ka cabsaday waa kuwaas kuwa way kuwa wanaagga marka sameeyey idan acmaashan oo dhan marka waa shucabul iimaan xadiidkiibuu ku daray markaa saxiixaynka min xadiidi abi hurayra uu nabigu yidhi calayhi salaatu wassalaam aliimaanu bidcun wa sittuuna shucba wa fii riwaayatin bidcun wa sittuun aw aw bidcun wa sabcuun shucba marka halkan xadiidkan horta aan dhammayna xadiidka wuxuu yidhi aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah waxaa ugu sarreeya riwaayadda bukhaari waxayd afdaluhaa ugu wanaagsan oo ugu fadli badan waa qowlu laa ilaaha ila allah waa kalimatu tawxiid wa adnaaha waxa ugu hooseeya oo ugu yar waa imaadat aladaa can adariiq in dhibaatada wixii dadka dhibaya oo dhib ah in waddada laga leexiyo dhala ku jabtay iyo wixii qodax iyo waxa in laga leexiyo walxayaau shucbatun min aliimaan xishoodkuna waa shucbatun min aliimaan xadiidkaa marka imaamu albukhaari iyo imaamu muslim baa warinaya iyo sunankuba marka jumlada ugu horeysa wuxuu yidhi nebigu aynu dul istaagna xadiidka aliimaanu bidcun wa sittuuna shucba bidci waxaa la yidhaahdaa horta riwaayadaha aynu iswaafajino marka ugu horeysa bidcun wa sittuun waa dhowr iyo lixdan waxaana sidaa ku wariya imaamu albukhaari fi saxiixi bidcun wa sittuun oo aan waxba shaki ku jirin imaamu muslim isagu laba riwaayadood buu wariyaa bidcun wa sabcuun oo aan shaki ku jirin iyo ow inuu geliyo shakiya oo bidcun wa sittuun aw sabcuun inuu yidhaahdo lixdan dhowr iyo lixdan ama dhowr iyo toddobaad culammadu marka waxay yidhahdeen shakigu waxa weeye waxa uu ka dhashay ruwaaddii xadiidka warinaysay xadiidka cabdullaahi ibni dinaar ayuu ku dul wareegaa ninkii marka ka warinaya cabdullaahi ibni dinaar ayaa shakigu ka dhacay sohayl ninkaas ayaa shakigu ka yimid baalayay ee xadiidka isagoo bilaa shakiya ayay wariyeen sunanku imaamu muslim naftigiisu waa wariyey laakiin imaamu albukhaari isagu bidcun wa sittuun buu warinayaa dhowr iyo lixdan haddaba bidci maxaa la yidhaahdaa bidcigu waa meesha soomaalidu ka yidhahdaan dhowr oo tirada ka bilaabata saddex ilaa sagaal ayaa xagga luuqadda carabiga loo isticmaalaa bidc wasittuunna waa lixdan wa sabcuunna waa toddobaatan shucba shucba waa qidca ama juz waa qeyb ka mida laga wadaa shucba macnaha iimaankii qeyb ka mida weeye oo iimaan sidaa daraaddeed baa geedka laamihiisa shucab la yidhahdaa aqsaanu shajar ayaa la yidhaahdaa waa laamahan waxay ka mid yihiin geedka idan marka iimaankii baa waxaa lagu mathelayaa geed laamo iyo badan leh oo markaas ay ka farcamayaan dhowr iyo toddobaatan laamood ka farcamayaan ayaa lagu matelayaa marka bidcun wa sittuun ama la yidhaahdo bidcun wa sabcuun labadaba culummadu waa mareen oo waxa weeye way ku tawjiihiyeen marka macnaheeduna waxa weeye waa haddii la yidhaahdo waxa ugu yarna waa lixdan iyo dhowr ama toddobaatan iyo dhowr ayuu gaarayaa taas ayay culummadu ku tawjiihiyeen waxay kaloo yidhahdeen culummadu maadaama iimaankii acmaal badan soo hosgelayaan intaan hadduu ka bata maxaa la samaynayaa waxay yidhaahdeen sida xaafid ibni xajar oo kale fatxulbaariga markuu khulaasaynayo camal kasta waxa weeye kuwaani waa asal laakiin wixii la helo oo kale oo dhan waxay hoosgelayaan mid ka mida kuwaan ayay hoosgelayaan waynu arki doonaa culummada ka hadashay oo qorto oo kutubta ka qortay su-aasha dambeu ku ishaari doonaa calaa kulli xaal marka xadiidkaa wuxuu inoo caddeeyey inay shucabul iimaan uu badan yahay markaasuu haddana saddex inoogu qaybiyey saddexdaas waxa weeye aclaahaa qowlu laa ilaaha ila allah ama afdaluhaa in la yidhaahdo kan ugu fadli badan waa laa ilaha illa allah waayo waa asalkii iimaanka haddaan laa ilaha illa allah la helin islaamnimo iyo iimaan midna la heli mayo laa macbuuda bixaqin lilah taasi marka waa camalu lisaan laa ilaaha illa allah wa annudqu bishahaadatayn waa camalu lisaan wa adnaaha imaadat ladaa can اطariiqi kan ugu hooseeyana waxa uu yidhi waa in laga leexiyo imaada waa ka leexinta adaana waa wax kasta oo dadka dhibaya can iariiqi ay dariiqa dadku marayaan waddada kaana waa camaluljawaarix waayo gacmaha lagaga leexinayaa oo waxay u baahan tahay camal waalxayaau xishoodkiina shucbatun min aliimaan ay juzun min aliimaan kaana waxa weeye waa camalulqalbi sidaa daraaddeed marka culummada ahlusunna sida aynu soo marnay markay yidhaahdeen iimaanku waa camal iyo qowl macnaha camalu lqalbi wa qowlu lisaani wa camalu ljawaarix ama ictiqaadun qalbiga laga ictiqaado wa nudqun bilisaani carabka lagaga dhawaaqo wa camalun biljawaarix saddexdaba xadiidkaana ka qaateen oo xadiidkaasaa caddaynaya iimaankii acmaashiisii oo dhan inay saddexdaas imaanayaan sidaa daraaddeed markuu xaafid ibnu xajar fatxulbaariga tilmaamayo saddexdaasuu u qaybiyaa oo wuxuu yidhaahdaa shucabuliimaan qaybi waa qalbiga oo qalbigay ka dhacdaa niyada iyo tasdiiqa iyo waxaasoo dhan niyaday ka dhacayaan camalulqalbi weye markaasuu tirinaya oo wax badan keenaya qaybna carabkay ka dhacaan waa nudqu bishahaadatayn iyo waxa weeye takbiirta qiraa'atu lqur'aan wax walba carabkay ka imaanayaan markaasuu wax badan keenaya waxa uu leeyahay waa camalu ljawaarix markaasuu iyadana qayb badan hoos keenaya idan marka shucabul iimaan oo dhan waxay ku dul wareegayaan saddexdaa qalbiga iyo carabka iyo jawaarixda ayay u soo wada noqonayaan marka taas ayaa laga qaadanayaa masaladan shucabul iimaan ayaa laynoo sheegay oo waxa weeye dhowr iyo toddobaatankaas ayay culummadu waxa weeye qaarba dariiq mareen qaarba riwaayad bay mareen waxaanu arki doonaa su-aasha dambe marka qofku waxaa la rabaa inuu ku dadaalo shucabul iimaan siduu u heli lahaa oo waxa ugu dadaali lahaa oo waxa weeye waa alcamalu bilkitaabi wasunna waa inuu kitaabka iyo sunnaha ku camal falo oo iyadu ka dhexelaya sababtu waxa weye wax kasta oo wanaaga oo lagu amray oo lagugu yeeray oo lagugu tarqiibiyey waxa weeye waa shucabul iimaan marka waa inaad la timaadaa al acmaal alsaalixa waayo waa innaga mar walba dhaana culummadu dhaheen jannada waxaa lagu galaa al iimaanu waalcamalu asaalix marka camalu saalix waxa weeye waa badan yahay marka wax kasta oo khayra oo aad samaysid oo aad ka qaadatay kitaabka iyo sunnaha waxa uu noqonayaa iimaankii buu u noqonayaa oo wax ilaahay baa kaa ajir siinaya laakiin asalkii waa iimaankii rumayntii marka arkaantu waa kuwa ugu waaweyn oo waxa weeye alarkaanu sitta laakiin acmaasha saalix ah oo dhan waa min aliimaan saa daraaddeed marka shiikhu ku caddeeyey inay tahay waxa weeye dariiqaasi dariiqada ugu wanaagsan in lagu rumeeyo marka insha allah bal su-aasha dambena waynu arki doonaa oo waxa weeye culummadu waxa ay ku fasireen uu inoogu keenaya walxamdu lilah rabbi alcaalamiin